Xildhibaan ka tirsan dowladda Kenya ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay haysato dhul ballaaran oo dhaca koonfurta Soomaaliya, dowladda federaalkana aysan awoodin inay tallaabo qaado. Faarax Macalin oo ka mid ah xildhibaanada dowladda Kenya ayaa mar uu wareysi bixinayay waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay tahay mid taag daran oo aysan awoodin inay wax dhaqaaq ah samayso. Waxa uu sheegay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay haysato dhul ballaaran oo dhaca koonfurta Soomaaliya, go'doonna ay gelisay magaalooyinka waaweyn ee dalka sida Muqdisho iyo Kismaayo, kuwaas oo uu tilmaamay in duleedyada ay u fadhiyaan ciidamada mujaahidiinta.
xamar kama qaban karo xamar meel fog iska badaa bila soomaaliya markaad ka baxdo eh, sid- shan boqol oo tilaabo kama qaban karo waxaa horta ay nimankii baa ku dhex jiraan waddankaas oo kan maalin kasta ay liday iyo meel kasta ay qarxinayaan ma ilaan jilib bay haystaan oo jamaa may haystaan oo waxay haystaan maxay ahayd bu'aalay haystaan oo meel kasta oo dhan bay haystaan oo saako iyo nusduniya iyo Har- hargaanta kuusow iyo dhulkii oo dhan bay haystaan baar- baardheer korkeeda haystaan oo koonfur bay haystaan oo madow xamar kismaayo kama soo bixi kartid shan kilomitir markaad ka soo baxdo cabdalla biro almiyan meesha magaceeda la oran jiray yaa degan iyagaa degan oo haysta halkaasii joogaan waxba kama qaban kartid haddaba hadalkan xildhibaanka ayaa ku soo aadaya xilli xiisad culus ay ka taagan tahay deegaano ka mid a jubbada hoose kadib markii deegaanka raskamboni oo dhanka koonfur laba boqol toddobaatan iyo afar kilomitir kaga beegan kismaayo maalmo ka hor dowladda federaalku ay geysay ciidamo ka dhan ah axmed madoobe